qalabkan iyo daawooyinka caafimaadka oo la hadeersiiyaa deegaanka tabakale ee degmada abkooya yaa ee mida baahi badan yoan qabena xarumaha caafimaad ee ku jara deegaankaas walibana hadeersiday hay-ada gada walibana gadoomiya maamulka deegaanka tabakal iyo kan degmada afgooya onkoreyntii waliba munaasabada lagashal wareegay qalabkan iyo daawada caafimaadka ku hadalaya gadoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada deegaanka tabakal cabdiqaadir maxamed us-oona kuma hadnagee deeqduhu la hadeersiyaa daawadan iyo qalabkan ay keentay oo gargaarka degdega ah deegaanka tabakal kormeerkii ay sameeyeen maalin dhaweyd iyo assessmentigii ay sameeyeen oo ay ka soo jawaabeen toddoba hay-adood oo meeshaan timid oo kormeertay ay ugu soo hormareen aad aad ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa wax ka badanna waan ka sugaynaa waxaa kaloo noo dhiman daawadii oo qaxootiga iyo halka in la geeyo oo mataqaanaa ay sii kormeeraan meesha oo mobilka ah inay sii kormeeraan hadda iyo isbitaallada kaleoo hadda deegaanka ku yaalla cabdicasiis cusmaan axmed harey gadoomiyaha maamulka deegaanka tabakal iyo sheegay in qalabkan iyo daawadan caafimaadka ee deegaanka baahi badan aan qabanka bulshada lagu faa'iideeyi doonaa sidoo kale waxaa u mahad celinaynaa gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha arrimaha bulshada oo shaqadiisa ee tahay oo isagoo ka wakiil ah guddoomiyihii gobolka shabeellaha hoose annagoo ah maamulkii deegaanka tabakal arrinkan waa soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa hay-adda gado in mcejyada ku yaallo deegaanka tabakal ay badan yihiin baahiyuhu aynan intaan ku ekeen waa mid ka mida had maanta amarjansaha ay soo gaarsiiyeen meelo badanaha jirto barakacayaasha ka mida meesha barakacayaasha waxay leedahay mc h kale oo u gooniya leedahay deegaanka deegaankiina waay mar kale ku soo dhowaada insha allah tacala annagana gacmo furna nagu soo dhoweynaynaa amnigiina gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada gobolka shabeellaha hoose maxamuud amire oo usu ku hadlay dhibaatada ku jarta deegaanka ayaa hay-ado caafimaadkan ka baaqi in war lagu qawado caafimaad darada ee ku jarta deegaankuga marka horta waxaan idinka codsanaynaa intaan iyo tan waa idinkaga mahad celinaya tan iyo tu ka badan iyo macal hay-adaha kale oo hadalkeena maqlaa inay maaragtay deegaankan waa deegaan cusub oo waa aragtaan inay maaragtay baahiyaheenna inay maaragtay si degdega uga soo jawaabaan sida guddoomiyuhu ou sheegay hay-adaha waxbaa la sheegsheegaa annagu wax shuruuda markay wax soo qaadayaan inaan amnigooda ilaalina laga yaabay wax kale oo meeshaan yaalla oo shuruuda oo ku xiranu ma jiraan marka waxaan kaloo u mahad celinayaa guddoomiyihii gobolka oo arrintan aad noogala shaqeeyey maamulka degmada deegaanka oo had iyo jeerba maaragtay u taagan dhibaatadan meesha ka jirta iyo amnigeeda iyo horumarkeeda aad iyo aadaan inkugu mahad celinaynaa lainku ammaani maayo waa waajibkiin iyo waxaad xilka u qaadeen aan rabnaa anoo hadalka soo gebagabaynay aad maaragtay waa gargaar degdeg waa jawaabti koolaale wax nagu filan iyo wax deegaankan ku filan iyo wax u dhow midna maaha waana soo aragteenoo indihiinnaad ku aragteen marka aad iyo aadaan idinkugu mahad celinaynaa hay-adda gado jawaabta sida degdega aad uga soo jawaabteen waxaan wax ka badanna waa inka rajaynaynaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo daawadun iyo qalabkan caafimaadka oo la deersiiyaa deegaanka tabakal iyo weliba ku faa'iidaysado doona ee bulshada baahiyihii hore iyo qabana walibana ayuu ku baha doonana daryeelaanto ka jarta xarumo caafimaadka